bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada warka subaxee dalsan qodobada ugu dooroon waxaa ka mid ah weeraro loo adeegsanay bambaano oo ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari xilli maanta magaaladaasi ay ka bilaabanayso diiwaangelinta dadweynaha dooranaya golayaasha deegaanka madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle oo xalay isbitaalka ordoqan ee magaalada muqdisho ku booqday qaar ka mid a dadkii ku soo dhaawacmay qaraxyadii shalay al-shabaab ay ku qaadeen degmada maxaas ee gobolka hiiraan gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose iyo taliska ciidanka xooga dalka oo biyodhaamin ka sameeyey tuulooyin ka tirsan degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose dowladaha soomaaliya iyo sidoo kale etoobiya oo kala seexday heshiisyo muhiim u ah labada dal akhbaaraadka dibadda warkeena subaxaad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah golaha koongareeska maraykanka oo markii lixaad oo codayn ah ku guuldaraystay inay doortaan afayeenka golahaasi iyo khasaaraha isdabajoogga ah ee ka dhalanaya dagaalka u dhexeeya waddamada ruushka iyo ukrain oo sii kordhaya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trii g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trii g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wanaagsan waa khamiis taariikhdu ay ku beegan tahay shanta bisha janary sanada laba kun iyo saddex iyo labaatan intii aad maqasheen qodobadii ugu daroonaa warkayga subaxayay ahaayeen markana kusoo dhawaada iyagii oo intaasi ka faah-faahsan haddii aan ku biloobo weerar kala duwan ayaa kasoo baxaya weeraro kala duwan oo bambaanooyin loo adeegsaday oo lagu qaaday magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari wararkii ugu dambeeyey naga soo gaaraya magaalada boosaaso xarunta gobolka bari ayaa waxa ay sheegayaa in xalay halkaasi ay ka dhaceen weerar kala duwan oo bambaano loo adeegsaday iyo sidoo kale qaraxyo ah kuwaasoo laga maqlayay qeybo fara badan oo ka mid ah deegaanada ay ka kooban tahay degmadaasi jugta qaraxyo wax loo maleynayo bambagacmeedyo ahaa ayaa waxaa laga maqlay agagaarka garoonka kubadda cagta ee magaalada boosaaso wax khasaaro ah ama khasaaro kala duwan ayaana ka dhashay goobjoogayaal kala duwan ayaa sheegay in goobta bamka lagu tuuray uu ku yaalo hotel jaabir halkaasi oo ka socotay xafladda daafurka diiwaangelinta doorashada beri maanta lagu ballansan yahay inay ka bilaabato magaalada boosaaso ee xarunta gobolkaasi bari taliska booliska dowlad goboleedka puntland war ayay kasoo saareen weeraradaas bambaanada ahaa waxayna sheegeen in kooxo qaswadayaal ah ay weerarkaasi ka dambeeyeen balse aysan geysanin wax khasaaro ah qoraal ay soo saareen taliska ayaa wax ugu qornaa sidan taliska ciidanka booliska puntland waxay ku wargelinayaan shacabka magaalada boosaaso in abbaare sideedii iyo qadar labaatan daqiiqo ee habeennimo kooxo sharwadayaal ah ee bambagacmeed ku tuureen agagaarka garoonka kubadda cagta ee magaalada boosaaso kaas oo wax khasaare ah geysan ciidanka booliska ayaa goobta gaaray waxayna sameeyeen howlgallo kala duwan guud ahaan dadweynaha magaalada boosaaso iyo puntland waxaan ku wargelinaynaa cid walba oo falal amni dara liddi ku ah ka geysata gacanta lagu soo dhigi doono sharcigan ah la horgeen doono weeraradan waxay kusoo beegmayaan iyadoo magaalada boosaaso xarunta gobolka bari maanta ay ka bilaabanayso diiwaangelinta doorashada loo madalsan yahay in ay ka dhacdo magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guud laabanah waxa uu isagaoo ku sugan muqdisho wax isbitaalka ordoqan ee magaalada muqdisho ku booqday dadkii kala duwanaa ee kusoo dhaawacmay qaraxyadii kala duwanaa ee waaberigii hore ee shalay al-shabaab ay ku qaadeen degmada maxaas ee gobolka hiiraan madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaabe oo ay heliyeen gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka mahad xasan cusmaan iyo qaar ka mid a wasiiradiisa ayaa isbitaalka ordoqan ee magaalada muqdisho ku booqday qaar ka mid ah dadka ku waxyeeloobay qaraxii al-shabaab ay ka fuliyeen degmada maxaas madaxweynaha oo u kurgalay xaaladaha bukaanada dhaawaca ah ayaa mid mid ugu dul tegay ciidanka ciidanka kala duwan ciidankii iyo shacabkii waxyeeladu ay kasoo gaareen weeraradii al-shabaab ay ka fuliyeen degmada maxaas isagoona warbixin ku saabsan xaaladahooda caafimaad ka dhageystay maamulka iyo dhakhaatiirta ee isbitaalka ordoqan ee magaalada muqdisho madaxweynaha ayaa xusay in dagaaladii lala galay al-shabaab lagu jibiyey iyaguna laga xoreeyay deegaano iyo degmooyin ka tirsan hirshabeelle haatanna lagu jiro waqti lasoo waqtigii lagu soo afjari lahaa al-shabaab ayuu yidhi madaxweynaha ayaa alle ugu baryey dhammaan dadkii ku dhaawac dadkii ku dhaawacmay ayaa alle ugu baryey in dadkii ku geeriyooday jannatul firdows uu ku baraabiyo kuwii ku dhaawacmayna uu sida ugu dhaasiyaha badan ee buu dhayo caafimaad deg deg ah ayuunu rajeeyey madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdullaahi xuseen guudlaawe oo isagu dadka kala duwan ku booqday xalay isbitaalka ordoqan ee magaalada muqdisho gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraahim cali najax iyo taliska ciidanka xoogga dalka ayaa biyodhaamin ka sameeyey tuulooyin ka tirsan degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ibraahim mayo ayaa warkan soo diray si lou gurmado dadka ay biila'aantu ku saamaysay tuulooyinka gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose oo kaashanaya taliska ururka lixdan iyo afaraad guutada toddobaad qaybta labaiyo tobanka abriil xoogga dalka ayaa biidhaamin u sameeyey dadka ku nool tuulooyinka ay biila'aantu ka jirto ee degmada wallaweyn sida tuulada yaaqdhub goobta biidhaamintan lagu samaynayey waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan cali najax maamulka degmada wallaweyn uu hogaaminayey gudoomiye cabdixakiin cabdulaahi sheekh maxamed iyo taliyaha ururka lixdan iyo afaraad guutada toddobaad qaybta laba iyo tobanka abriil kabtan cali cabdulaahi xalac waxaana biidhaamintan ka faa'iidaystay qoysas ku nool tuulooyinka biila'aantu ay ka jirto ugu horreynna waxaa goobtan ka hadlay biidhaamintana ka mahad celiyey qaar ka mid ah qoysaskii ka faa'iidaystay
oogaan haay biyo niinshene waa mahadsan yihiin ilaahay kor allah ka dhigo iyo jilibshoo allah adkaayo alxamdulilaahi rabbialcaalamiin buulida yaaqdhub aadnoo keeneen alxamdulilah waa mahadsan yihiin idinka hoogga maamulka gobolka ilaahayga ilaahay ka mahadnagaane mahadsinaan
sidoo kale waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha maamulka degmada wallaweyn ahna duqa magaalada cabdixkiin cabdulaahi sheekh maxamed iyo ku-xigeenkiisa arrimaha bulshada ka maamul ahaan waxaan diyaar u nahay annagoon kaashanayno militariga meel allaale meesha tuule ooman ee jirto inaan gaarsiino fududeyntii anagaa diyaarow ah har iyo habeen anagaa u taagan idinkana waxaa idinka rabnaa inaadna garab istaagtaan gaar ahaan waxaan si gaar ah baaq ugu jeeda in ah hay-adaha gargaarka maanta waxaan joognaa tuulada yaaqdhoob kadib markii ay bulshada qaar ka mid a bulshooyinka tuulooyinka ku nool ay noo soo gudbiyeen cabasho kaga aadan biyo la'aan ka bilaabatay tuulooyinka waxaan farin hawada u marinay dhammaan bulshaweynta qeybaheeda kala duwan iyo dhammaan soomaali weyn meel walba ay joogaan cid alaale ciddii ka qayb qaadan karto in dadkan ay biidhaamin u sameeyaan waagii hore waxay ahayd maarso ayay bilaaban jirtay biyola'aanta balse hadda waa ay ka soo hormartay marka annagu maanta baaqeennii oo maalmo ka hor aan duubay waxaa ka soo jawaabay kheyr allaha siiyo taliyaha ciidanka xoogga dalka qaybtooda lixdan iyo afraad xaruntooda tahay baladoogle ilaa iyo warmaxan waa uga mahad celinayaa dhammaan qof walbana saasaa laga rabaa hadduu allaidmo inuu ka qayb qaato tuulooyinku ay badan yihiin annagu hadda waxaan ka bilaabnay tuulada yaaqdhub laakiin waxaa jira tuulooyin badan oo ka fog xataa degmada oo ilaa iyo soddon ilaa afartan kilomitr u jirto oo gudaha ku jirto oo dee oombaan ay hayso oo fuusadii biyaha ilaa iyo toddobaatan kun ay marayaan ugu dambayn gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan cali najax ayaa taliska ururka lixdan iyo afaraad guutada toddobaad qaybta laba iyo tobanka abriil uga mahad celiyey kaalinta ay ka qaateen biyodhaamintan waxaan rabaa marka ugu horreysa inahad celiyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo runtii kaalin weyn ka qaatay la dagaalanka kooxahan khawaariijta ee argagixisada al-shabaab dhinaca kalena maalin walba diyaar u ah inay caawiyaan shacabka ayna ka jawaabaan baahiyaha ee shacabka ay qabaan oo tan maanta ay ugu horeyso in booyadihii biyaha ciidanka u keeni jiray maanta aan biyo ku soo qaadno aan soo gaarsiino tuuladan oo runtii ka fog degmada wallaweyn tuuladan sidaad arkaysaan shacab fara badan ayaa ku nool mana haystaan wax biyo ah mana awoodaan inay fuustadii biyaha oo toddobaatan kun ilaa siddeetan kun hadda oo shilin soomaaliya maraysa inay ku gataan sidaad arkaysaan halkan roobyaridii waddanka dhan ka jirtay ayaa saamaysay beerihii intay qaybna baxeen ayay haddana ee, balkii iyo aad arkaysaan inuu gubtay biyo la-aan darteeda een, waxayna bilow u tahay runtii abaar een, een, kusoo fo- food leh degmadan iyo nawaaxigeeda iyo tuulooyinka hoos yimaada Ee, marka waxaa noo suurta gashay annagoo kaashanayna ciidankeena xoogga dalka soomaaliyeed een, oo runtii gacanna kula dagaalamayo ee, cadowgan khawaariista ah gacan kalena gargaar een, runtii u fidinayo dadkooda ee shacabka soomaaliyeed ah inaan laba gooydood oo biyaha aan keenno oo deegaankan baraagtan halkan ku taallo aad ugu jeedaan ee biyahan hadda ee, lagu shubaayo ee, waa baraagta ay dadkan oo idil ee tuuladan ku nool ay biyaha ka dhaansadaan ee, runtii kuma filna laba booydood laakiin waa bilow ee, waxaa laga soo jawaabay baaqi guddoomiyaha degmada iyo maamulkiisa ay maalin dhaweyd ee, u jeediyeen guud ahaan dowladda iyo iyo shacabkaba een, waa bilowgii koowaad waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala dadaalka inuu sii socon doono annaga ka maamul ahaan ee, waxaa naga go-an inaan garab istaagno maamulkeena een, ee, degmada ee wallaweyn ee cusub ee uu hogaaminayo guddoomiyaha degmada iyo sidaas si la mid ah ciidamada amniga meel walbo ay gobolkan ka joogaan een, hadafkeenu ugu weyn wuxuu yahay in dadka shacabka ahna loo gargaaro dhinaca kalena cadowga ee khawaariijtan soomaaliyeed ee dalkan quruxda badan oo wanaagsan dadkiisana ay wanaagsan yihiin wada walaalo oo wada muslimiin ah maalin walba een, xaquuqdoodii ah inay noolaadaan u diidan sidii looga dulqaadi lahaa ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan deegaanada koonfur galbeed
dowladaha soomaaliya iyo sidoo kale ethoobiana waxay kala seexdeen heshiisyo muhiim u ah labada dal wasiirka gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur jaamac oo holo shaqo u jooga magaalada abuuduba iyo isutaga ee imaaraadka carabta ayaa iskaashi dhanka militariga iyo amniga iyo la dagaalanka al-shabaab kala seexday dowladda imaaraadka carabta nagaraal naqda dhegeystayaal haddii aan etoobiya ku sheegnay wasiir jaamac ayaa sheegay in heshiiskan uu ku qotamo xiriirka soo jireenka ah ee labada dal wuxuuna ka turjumayaa madax banaanida gobonnimada iyo danaha isku ho- soohan ee labada qaran ee walaalaha ah iskaashigan ayaa kor u qaadaya awoodda difaaca ee qaranka soomaaliyeed wuxuuna gacan weyn ka geysan doonaa dagaalka al-shabaab oo looga saarayo guud ahaan dalka halka warkaasaad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya markana akhbaraadka caalamka xubnaha xisbiga jamhuuriga ah ee aqalka koongareeska mareykanka ayaa markii lixaad ku guuldareystay inay ku doo- inay doortaan afhayeenka aqalka hoose maxaana kevin macarthy oo ay xisbigu doonayeen uu- inuu noqdo afhayeenka uu ku guuldareystay inuu helo laba boqol sideed iyo toban cod lix jeer oo codeen ah waxaana sidoo kale lasoo warinayaa in markii lixaad ay ku guuldareysteen guuldarooyin isdabajoog ah ayayna xisbiga een, jamhuuriga ah ee aqalka koongareeska mareykanka wajahayaan oo ah doorashada afhayeenka aqalka hoose oo ay doonayeen kevin macarty inay doortaan laba boqol sideed iyo toban cod oo keliya ayuu gaari waayay ugu dambeyntiina sidaas ayuu ku guuldareystay guud ahaan warkii subaxnimo ee raadiyaha darsan aad kala socoteen waa naga intaa barahina bulshada ayay ka heli karaan ciddi warkayga iseego nabadgelyo
wararka adla haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel